كثيرة بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلته أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه الشيخ رحمه الله تعالى waxwaya kaga waramaya halkan qaybtii labaad ee khabarka marduud oo ahaa alkhabar almarduudu bisababi dacnin fi raawi khabarka marduud waa ee loo radiyey sababtaa in raawiga soo warinaya xadiidka la dacniyey oo waxa weeye waxa laga sheego qaybtii horena way noo soo dhamaatay alkhabar almarduudu bisababi saqdin fi lisnaad khabarka marduuda sababta loo radiyay tahay saqdin fi lisnaad in sanadka wax ka dhacay qaybtaas kusoo dhameeyey waxa halkana uu ku sharaxaya khabarka marduudka ee sababta loo radiyay tahay dacnin fi raawi in raawiga waxa weeye la daciifiyo la duray marka wuxuu yihi suma dacnu duritaanku dacnu waxaa loo jeeda waa tajriic in raawiga la daciifiyo waxa weeye laga hadlo oo lagu sifeeyo wax keensanaya in xadiidkiisa la radiyo kaasaa dacni la odhanaya raawiga haddii waxa weye lagu sifeeyo wax keensanaya in xadiidkiisa la aqbalo tacdiil baa la odhanaya tacdiil waa la tacdiiliye wax keensanaya xadiidkiisa in la radiyo haddii lagu sifeeyana waxaa laohanaya waa la tajriixiye amba waa la tacniye raawi madcuun fiih raawi la tacniye buu noqonaya asalka dacniguna waxa weeye waa wareemitaanka qofka wax laga taago laakin tan waxaa lagu durayaa waxa weeye de waa filkala hadalka aimada waxa weeye aljar watacdiil ay ku daciifinayaan oo waxa weye ay ku durayaan si macnawi yani wey manfijka uma dacnu duritaanku raawiga la daciifinayo ee khabarkii markaas sidaa marduud uu ku noqonaya ima an yakuna likadi likadib raawi ima in raawiga beentiisa awgeed waxa wey loo loo duray ima in sababta loo duray si raawiga oo been sheegay oo rasuulka ka been sheegay aw tuhmatihi amba tuhmitaan lagu tuhmay raawiga bidalika beentaa lagu tuhmay in loo dacniyo aw fuxshu haladii amba haladkiisoo aada u xumaaday u fool xumaaday oo u batay in lagu dacniyo raawi aw kaflatihi amba mooganaantiisoo badatay in waxa weeye lagu dacniyey aw fisqihi amba faasiknimadiisa in lagu dacniyo raawiga ayay noqonaysaa aw wahamihi amba wahaamtiisa iyo akhdaadiisa oo fara badata aw mukhaalafatihi amba khilaafitaankiisa waxa wey ruwaadda siqaada uu khilaafayo oo batay aw jahaalatihi amba waxa weeye garasho la-aan aan la garanahayn oo majhuul uu noqday aw bidcatihi amba waxa weye bidco uu la yimi lagu duro aw suu xifsi amba xifsi xumaantiisa waxaa bartaa sheekhu raximah llahu tacala waxa weye uu ku taxay waxyaabaha raawiga waxa weye lagu dacnin karo raawiga asbaabta keenaysa inuu madcuun noqdo oo waxa weeye daciif raawigu uu ku noqonaya ayuu sheegay marka toban sababood ayaa waxa weeye uu sheegay sheekhu raximahullah oo waxa weeye sabab kastoo kamid raawiga lagu tajriixinayo dacni ku keenaysa asbaabta dacniga kamid tobankaas sababood waxay u kala noqonayaan cadaaladda iyo dabdiga waayo raawiga maqbuulu riwaaya raawiga riwaayadiisa ay maqbuulka tahay dee waxaa loo shardin jiray laba shardi cadaalad iyo dabd xif inuu cadaalad leeyahay oo ahayd in waxa weeye shareecada mustaqiim ku ku toosan yahay iyo inuu dabd iyo xifti leeyahay oo qof wax qabanaya uu yahay marka raawiga haddii la daciifiyo oo wax laga sheego xagga laga daciifinaya amba waa xagga cadaalad iyo diin amba waa xagga xifdiga iyo dabdiga marka tobanka sababood ee sheekhu raximah llahu tacala halkan uu ku sheegay ee raawiga dacninaya waxay u kala noqonaya waxa weeye xagga cadaaladda iyo xagga xifdig iyo dabdi amba xagga cadaaladda in hawga ka dacan ka daciifinayaan wax ka yeelayaan amba xagga waxa weye xifdig iyo dabdi marka isagu toban kastaba muu kala waxa weeye muu kala tartiibin oo kuwa cadaaladda waxyeelaya iyo kuwa xifdiga waxyeelaya dabdiga sidaa umu kala tartiibin tobankaba uu uu tiriyo uu u dhex daray sababtuna waxay tahay wuxuu u tiriyey siday u kala daran tahay asbaabtan siday u kala daciifin badan tahay u kala duritaan badan tahay hawga saasu u tiriy amba ha noqdo sabab xagga cadaaladda unoqonayso amba mid xagga xifdiga unoqonayse siday u kala darantunbu waxa weye u tiriyey marka muraacaadku muu samayn inuu sheego wixii cadaaladda unoqonayay dhinac uu sheego xifdiga wixii unoqonayay dhinac uu sheego laakiin uu isku dhex daray marka shanta waxa weeye cadaaladda waxyeelaya hawga cadaaladiisa shanta waxyeelaya waxaa ugu horeeya alkadib ko alkadib cala nabiy sala allahu alayh waalihi wasalam hadduu rasuulka ka been abuurto waxa weeye de waa cadaaladiisa ayay taasi waxyeeli oo qof waxa weeye cadaaladiisa ay dhacsan tahay ayuu noqonaya qofka rasuulka ka been abuurto sababta labaada cadaaladda unoqonaysa waxa wey tuhmatu bilkadib in deenta lagu jiro tii hore waxa waxa weeye ku sugnayd inuu rasuulka ka been abuurto kana waa tuhmatu bilkadib in waxa weeye beenta lagu tuhmo sababta waxa weeye saddexaad waxa weye alfisq ee cadaaladda waxyeeleysa waa fisqi fisqi ayaa waxa weeye markaas uu la yimi wax keenaya in faas uu noqdo taafraadna waa aljahaala kaawid waa noqdan haawi majhuulan aan la garanahaynba xaaladiisa ayib alkadib iyo atuhmatu bilkadib iyo waxa weye alfisqu aljahaala albidcat ta shanaadna waxa weya waa bidcada shantaas waxay waxa weya unoqonayaan cadaalad shanta kalena waxay unoqonayaan dabdiga amba xifdiga ayay waxyeelayan fuxshu lkalad kawigo qaladkiisu xumaaday amba talabaadna waa kasratu lkasl kasladiisa iyo mooganaantiisa oo badnaatay ta saddexaadna waa kasratu lawhaam awhaamtiisa iyo aqdaadiisa waxa weya badatay taafraadna waa kasratu mukhaalafatihi litiqaad khilaafitaanka ruwaada tiqaad aw khilaafay oo fara badatay tasharadna waa su lxifd waa xifd xumaan shantaasna xifdiga ayay waxyeelay marka isagu intaba waxa weeye waa isku daba taxay wuxuuhi sheekhu raximah allahu tacaala suma dacm duritaanku ima an yakuna ima inuu noqdo waxaa raawiga lagu duray likadib raawi in raawiga beentiisa waxa weeye loo duro oo rasuulka sala allahu alayhi waalihi wasalam waxa weeye ka been abuurtay waana ta ugu daran alkadib in waxa weye qofku rasuulka ka been abuurto aw tuhmatihi bidalik iyo in waxa weeye lagu tuhumo been rasuulka uu ka been abuurtay taa hore waxa weeye waa hubuut lkadibi caleyh inuu rasuulka ka been abuurtaa ku sugan oo waa wadac amba waa kadaab waa wadac oo rasuulku waxa wey xadiis ka been abuuranaya tan labaadna aw tuhmati bidalik in lagu tuhmo wey waxaa lagu tuhmsan yahay inuu rasuulka ka been abuurtay laakin kuma sugna laba arrimood baana waxa wey keenaya in mutaham bilkadib uu noqdo in waxa weye qofkan lagu yaqaano beenta hadalkiisa caadigaha an yucraf bilkadib fi kalaamihi alcaadi hadalka caadiga ee dadka marka u sheekaynaya ayaa waxaa lagu og yahay inuu beenka sheego dabeetana xadiis buu soo wariyey xadiista rasuulka ka mid dee waxaa markaa looga baqanaya in xadiiskana uu been wax weye ku sheego mar haddii hadalkii dadku waxa weye uu beenaale yahay in rasuulkana uu ka been abuurto waa waa laga baqanaya walow yayna ku sugnaan sababta labaadna waxa weeye inuu soo xadiis waxa weye soo warintiisa ula gaar noqdo xadiiskaasu qawaacidda shareecada islaamka khilaafsan xadiis ayaa waxa weye soo warintiisa ula gaar noqdo jihadiis mooye dhinac kale xadiiskaasu kama imaan xadiiskana qawaacidda shareecada islaamka ukhilaafsiin cid kaloo xadiiskaa lagu xambaara waxa weeye meesha kuma jirto isagaa la gaar noqday xadiiskuna xadiis waxa weeye munkar ah oo waxa weeye macno baatila een xambaarsan marka xadiidka isaga ayaa waxa weeye lagu lagu xambaarayo isaga ayaa waxa weeye lagu xambaarayo inuu dejiyey oo rasuulka sala allahu alayhi waalihi wasalam waxa weye uu ka been abuur aw tuhmatihi bidaalik amba in lagu tuhmo been weyey si cad bayna ugu sugnaan laakiin waxaa la helay qaraa-in iyo aftaamo ee waxa weeye markaas loogu tuhmayo inuu xadiidkan isagu dejiyo oo oo wuxuu rasuulka ka beena wuxuu yii waxayna la mid tahay waxa weeye way in yarun bay ka hooseysaa kadib qofkay beentu si cad ugu sugnaato ka beenta lagu tuhmaa waxa weeye waa wax yar bay ka hooseysaa bal xukunka guud waaba iskaga mid oo xadiiskood labadaba waxa weeye xadiis beena ayuunbuu noqonaya aw fuxshi kaladi labadaas sida cadaaladii wax yeelaya alkadib iyo atuhmatu bilkadib waana labada asbaabta dacn fi raawi ugu xun ee ugu daran aw fuxshi kaladi amba raawigu qaladkiisi waxa weeye u xumaaday qalad xumaan waxa u jeeda waxa weeye qalad xumaantana akhdaadiisa iyo aqlaadi waxa weye uu ku dhacayo ayaa aada u fara badantay oo fuxshu qaladii ay katrad yani ikhdaadiisi waxa weeye ayaa aada u fara badantay uu ku khaldamayo axaadiista isnaadkeeda iyo waxa weeye matnigaba oo waxa weeye masalan oo kale axaadiistii mawquufka ahayd ayaa waxa weeye marfuuc buu ka dhigay tii waxa weeye mursalka ahayd ayaa muttasil uu ka dhigay yani ikhdaad fara badan ayaa waxa weeye markaas oo fool xun ayuu leeyihi oo fuxshi kaladi oo qalad xumaantiisa qalad xun oo fara badan ayaa waxa weeye ku dhacay markaas akhdaadaas haddii haalib raawiga ka noqoto fuxshu lkalad haddii qaladkaa faraha badan waxa weye haalib uu ka noqdo matruk buu noqonaya oo raawi daciif jiddan ayaa waxa weeye u noqonaya aw kaflatihi amba mooganaantiisa uu moogan yahay marka muqafal buu noqday raawi moogan oo kaflad ay haysato waayo waxay raawiga daabita raawiga mutayaqiska waxa weeye soo jeedadiisa ee baraarugsan marka hadday kafla ku dhacdo oo weliba kafladii waxa weeye ku fara badato akhdaadiisuna marka way fara badanaysa raawiga dabeetana daciif buu noqonay kafladaas waa maxay waxaa kafladaas waxa weeye masalan oo kale ka mid ah in waxa weeye waxyaabaha qaarkood oo una maqan loo laqimo oo lagu yidhaha hebel baa sidaa iyo sidaa waxa weye xadiidka nooca iyo noocaasa ma ka maqashay markaasaa waxa odhanaya haa waan ka maqal isagoon kaba maqal waayo kaflad iyo mooganaan baa haysa ambaba waxa weeye axaadii kitaabkiisii ayaaba axaadiis kale ayaa waxa weye loo dhexgelinaya markaas aanu ku tanabuhayn oo waxa wey anu ku baraarugsanin marka kafladaas waxa weeye raawiga hadday ka badato waxa wey muqafal uu noqdo oo raawi waxa weye mutayaqiba unahayn waxa wey soo jeeda daciif buu noqonay xifdigayna waxa wey kafladu waxyeelaysa waayo markii kafladiisa ay fara badato yani waxyaaba akhdaa oo ayaa waxa wey qaadanayo aw fisqihi amba faasiqnimadiisa yani waxaa loo jeedaa fisqi waxa weye waxaan kufriga gaadsiisnayn oo amba dee shay waajiba waxa weye uu ka tegay amba dembi hebyoraa waxa weye uu la yimi ayuu faasiq ku noqday marka hadduu faasiq noqdana riwaayadiisa waxa weye lama aqbalay waayo cadaaladii shardiga cadaaladda ayaa waxa weeye lahay aw wahamihi amba waxa weeye qaladkiisa oo batay aw wahamihi waxaa kala jira alwahmu iyo alwahm alwahmu bisukuni alhaay waa ismoodsiinta wey alwahmu ismoodsiin wey alwahmna waa algalad aw wahamihi aw kasrati wahami yani waxa weye qaladkiisi awhaamtiisi ayaa badatay markaa raawi wahmiga wahamka sheega la yidhaha qaladka ah waxa weeye raawi macsuum ka yimid ayma xufaad oo fiqaad oo miskiniin ayaa waxa weye ka dhici kara oo waxyaabaha qaarkood ku qaldami kara ku wahmiyi kara laakiin wahamka naadirka ee dhifta ah xadiidka raawiga dhammaan waxba ma yeeli xifdigiisa waxba ma yeeli laakiin hadduu aw wahami aw kasarti wahami weyi wahamkiis awhaamtiisi baa fara badan kasratu lawhaam awhaamtiisi baa fara badan sida akhdaadiisa de markaa xifdigii bay taasi waxyeelaysaa daciif buu noqonaya aw mukhaalafatihi amba khilaafitaankiisa yani ruwaadda siqaada u khilaafaya ayaa badan axaadiista soo warintooda ayaa waxa weya ruwaadda siqaada uu ka khilaafay oo waataanu hore markanu waxyaabaha dabdigu uu ku sugnaadaan lahayn waxay culimadu muqaarano ku sameeyeen raawig markay doonayeen xifdigiisa inay ogaadaan ruwaadda siqaada axaadiista soo wariyey ee ula soo wariyey haddii belanka axaadiista riwaayaadkeeda uu ku waafaqo inuu xifdi iyo dabdi leeyahay ayaa waxa weya ku tufay haddii axaadiista belankeeda uu ku khilaafana inuu bilaa xifdi yahay ku tufay aw mukhaalafati amba khilaafitaankiisa ruwaadda siqaada uu khilaafaya ayaa batay markay xadiis si u soo wariyaan ba isagu si kale usoo warinay amba sanadka waxa wey ha ku khilaafo amba waxa wey matniga ha ku khilaafade waxaa loo deliishanaya khilaafitaankaa faraa badan ruwaadda siqaada uu khilaafayo inuu bilaa xifdiya oo daciif yahay aw jahaalatihi amba garasho la-aanta aan la garanahayn ayaa raawiga waxa weya loo duray aw jahaalatihi yani inuu noqday raawi majhuul ah oon lahayn cid culimada kamid oo tacbiirisay iyo cid tajrixisay sale waa raawi majhuul waa raawi majhuul aw bidcatihi amba bidcadiis yani wuxuu la yimid shay waxa weeye muxdath ah oo waxa weeye diinta islaamka ku cusub oo waxa weye wax daliil aan lahayn ayaa waxa weye uu la yimid yani bidca ayuu ku dhac yani bidcadu waxa weye fi luga alcarabiya waa waxa cusubeen tusaale hore waxa weye lahayn oo qofka ugu horreeyey waxa wey alikhtiraac calaa gayri misaali saabiq oo qofka wax cusub la yimaado intuusan cidi uga horreeyey ولهذا يا إلهي سبحانه وتعالى في بديع السماوات يعني وحوي خالقهما من غير مثال سابق الله وحوي السماوات أبور كود بلاوي أبعد وقهر نوي رسول كان واسي وحوي الأولى قل ما كنت بدعا من الرسل يعني مد بصبه وحوي رسول شاين عدي قهر يمي الرسول أي وحوي قهر يسي شرعا بدعادة تعريف كل الدول أي وحوي علماء يكون تعريفيا waxaa tacaariifta ka mid a ma usbita fi diin waxa weye mima laysa calayhi daliil waa waxa waxa weeye diinta lagu soo daro oon wax daliila lahayn waxa diinta lagu soo daro oon wax daliila lahayn waxa uu doono ha noqdo ayaa bidco la oranay saa rasuulku sala allahu alayh waalihi wasalam ui man axdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rajul laba qeyd buu ku celiyay yani qofka kusoo dara diinta waxaan ka mid ahayn oon daliil ahayn fahuwa raddun ay marduudun caleyh tacaariifka ugu fiicana sidaas oo kale lagu tacriifiyey waxaa kamid a tacriifka alimaam ashaadibi raximah allahu tacala ictisaamkiisa uu ku tacriifiyey wuhi waa dariiqatun fi ddiini mukhtaraca tudaahi asharciya yuqsad bisuluuki calayha ma yuqsad bidariiqati sharciya dariiqatun fi ddiin waa dariiqo waxa weeye diinta loo tiirinayo waddo qofku uu qaadayo diinta kusoo darayo u tiirinayo tudaahi asharciya dariiqadaas waxa wey dariiqadii sharciga ahayd shabahaysa wey waayo bidcada qofka bidcada la imanaya waxa wey wuxuu kusoo daraya diinta weliba waxa waxay garanaysaa ay shabahdaa bidcadu dariiqadii sharciga ahayd ee sugnayd ayaa waxa wey ay shabahaysa oo ay u eegta yuqsadu bisuluuki calayha taasoo loola jeeda bu uhi maritaanka la marayo maa yuqsadu bidariiqati sharciya waxa loola jeedo dariiqada sharciga wixii sharciga ujeedadii shareecada islaamka laga lahaa ayaa qofkan bidcada la imanaya waxa weye uu ka leeyay sida waxa weye inuu la jeedaba maxaan ku dhaha almubaalaqatu istacabud inuu doonayo cibaadada waxa weye inuu ku tax tago dabeetna cibaadaad waxa weye ula yimaado cusub oo wax daliila haba yaraatee waxa weye aan lahayn bidcadu qawlna way ictiqaad bay noqon kartaa waxa weye qawlna way noqon kartaa ficilna way noqon kartaa bidca ictiqaadiya amba bidcatun qawliya amba bidcatun camaliya اعتقادات روي كشا بدعته وعقيدة وحوي عقيدة وحوي كتابك السنة وحوي خلاصا dariiqadii waxa weye salafku saalix khilaafsan qofka hadduu ictiqaado sida caqaa'idda waxa weeye dawaaifta waxa weeye ahlulbidaca ee jahmiyada iyo muctasilada iyo ashaacirada iyo maaturidiyada aaminsan iyo kuwa cidii waxa weye markaa dariiqooda martay amba waxay noqon kartaa waxa weeye bidcatun camaliya sida bidca cibaadaadka dhaca ee waxa weeye la yimaadaan cibaadaan wax daliilo lahayn amba waxa weye sidaas oo kale waxay noqon kartaa bidcatun fi laqwaal aqwaasha waxa weye qowl waxa weeye mukhtaraca oo waxa weye bidca hadduu qofku ku hadlo sida waxa weye culumta muxdadka sida cilmu mantiq oo kale waxa weeye intaba waxa weye way noqon kartaa marka wuxuu yihi aw bidcati amba bidca ayaa waxa weye lagu dacmiyey uu la yimi aw suu xifdi amba xifdi xumaantiisa xifdi xumaantiisa waa maxay waa in waxa weye dhinaca siibitaanku ayna raajix ka hayn dhinaca qaladkiisa man lam yatataraj yatarajax jaanib isaabati calaa jaanib khaday qofka dhinacaasi asiibitaankiisa axaadiista soo warinayay uuna ka xoog badnayn dhinaca wax weeye qaladkiisa ayaa la leeya waa qof xifdigiisa xun yahay marka amba xifdi xumaantaaba qaaliga amba xifdigiisii asi- waxa weye qaldanitaankiisi asiibitaankiisu way siman yihin waayo haddii qofka jaanibka asiibitaanku raajixu noqdo qof dad iyo xifdi lu noqonay laakin haddii xifdi xumaanta ay raajix noqoto amba isman yihinba waxau noqonaya qof sayi lxifdi ah markaa sheekhu raximah allahu tacaala tobankii sababood ee kamid ahaa asbaabta raawoga lagu dacnay ahaaba uu jiri isagoo siday waxa weye u kala daran yihiin iskugu daba baxay oo waxa weye aan kala saarsaarin waxaa halkan uu ka guda gelaya tobankaas sababood waxa weeye xadiidka lagu radiyo ee marduud ku noqda amba qofka waxa weye tobankaas sababood mid kamida waxa weye laga helo xadiidkiisa waxaa la odhanayo magacuu leeyahy ayuu doonaya si tartiiba waxa weye inuu kugu sheego sida asbaabta usoo tegey fal awalu ka hore sababta hore oo ay raawiga waxa lagu dacniyay tahay inuu rasuulka waxa weye ka been abuurto sala allahu calayhi waalihi wasalam oo wuxuu na odhanuu ka been abuuranayo almawduuc mawduuc baa xadiidkiisa la odhanaya qof qofka sababta loo dacreetay alkadibu cala nabiyi sala allahu alayh waalihi wasalam inuu rasuulka ka been abuurto xadiidkiisa waxaa la idhaha almawduuc xadiidka mawduuca waa maxay markaa xadiidka mawduuca waa xadiidka waxa weeye beenta ah ee rasuulka sala allahu alayhi waalihi wasalam laga been abuurto wاlkadibu almukhtalaqu almasnuucu cala nabiyi kadalika almawduuc mawduuc luqatan waxaa laba macno ayaa waxay culimadu u tilmaamay almawduuc almulsaq shayga shay waxa weeye la dul saaro wadaca fulanun waxa weeye kada kada yani el saqow bi uu ku dhejiyey wey macnaha labaadna waxa weye waa alxad mawduuc yani waa waxa weye shay hoos loo dhigay wadaca shaya cala alardi ee xaddu caley uu ku tuuray wey marka mawduuca wax waxa weeye hooseeya oo liita ayuu noqonaya mulsaqna waa wa waxa wey madarasa qof wax lagu dhejiyey marka xadiidka mawduucaana de waa wax rasuulka lagu dhejinayo o una odhan amba waa xadiis waxa weeye markaas darajadiisa waxay magaraysaa liidatay hoosisa awgeed baa mawduuc wax weeye loo yihi isilaaxana tacriifka aanu tilmaanay culamo fara badan waxay ku tacriifiyaan inuu yahay xadiiska raawiga soo warinaya rasuulka uu ka been abuurtay sala allahu alayh waalihi wasalam alkadib almukhtalaq cala anabiy sala allahu alayh waalihi wasalam culamo fara badan ayaa waxay yidhahan xadiidka mawduuca looma shardiyo inuu yahay mid si u kasa rasuulka loo looga been abuurto waayo waxaa dhici karta in beentu raawiga ay uga dhacdo si waxa weeye aanu kas ahayn oo kaflad iyo waxa weeye mooganaan ay ku keentay in raawigu waxa weye beenta ay ka dhacdo لhada yaحya بن سacيid الqadawa ki lahaa waxa wey lm tara caynaaka أsdaba min الصاalixiin yani ishaadu qaba mayso dad ka been badan waxa wey dadka saalixiinta ee cibaadada mslim raximah الlah isagoo fasira waa ki lahaa yajri kadib calى lisaani biduni tacamud beenta ayaa carabkooda waxa wey ku dareeraysa iyaguna ukasahay yani waa dad de markaas iska salaax fi anfusihima lakin xadiiska iyo riwaayadda aan ehel u ahayn marka kafladii iyo muugaraanti iya waxaa keenaysa waxyaaba waxa weeye been ah inay waxa weye soo wariyaan oo marka ay sheegaan sida awgeed ayaa culimo fara badan waxay yidhaaheen xadiidka mawduuca kuma koobna shayga si uu ka sar rasuulka looga beero abuurana bal waxa waxa weya mawduucu noqonaya wax kastoo daliilku uu ku qumay inuu baatil yahay oo rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam uuna odhan kulu ma qaama daliilu calaa budlaani wa ana nabiya sala allahu alayhi waalihi wasalam lam yaqul amba ha noqon shay si uu ka sar rasuulka looga been abuurtay amba beentaas ha ahaatay mid si khad ah oo qalab ah ee waxa weya u dhacday mar hadduu yahay shay waxa weya rasuulkii loo tibiyo unan been been buu noqonaya ila beentu waxa weya waxa weya tacriifkeedu aliqbaal bikhilaafi alwaaqic waa inu qofku ku warramo wax waaqica khilaafsan arinku siduu yahay si ka duwan qofku hadduu shaygu u sheego been baa waxa weya u sheegaa la odhanaya laakiin marna si tacamuda ayaa waxa weya uu sheegaya arrinkeedu de halis buu noqonaya marna khabaan iyo ges buu noqon si qalaba waxa weya kama ayaa u dhacay waciidka shadiidkiina waxa uu ku soo arooray waxa weya dee si uu kasta qofka rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam uga been abuurana man kadaba calayhi mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar waxaa tacriifka noocaas oo kalea ku tego oo rajaxay sheekh islam ibn taymiya raximah llah sidaasoo kale waxa weeye alimaam ibn ljawzi ayaa waxa weye rajxay culimo fara badan lakin waxayna waa waxa weye marka xadiidka mawduuc loo oranayo waa inuu yahay xadiis been ah oo si uu kasar rasuulka loo bee loo bee looga been abuur sanadkiisa markaa yani waa inuu nin kadaab oo waxa weeye beenaali uu ku jira ilaha rasuulka markaa si loo ogaado inuu waxa weye ka been abuur laakin culimada kale waxay leeyihin shardi maaha taas bal hadduu daliilku natusa inuu sheegin khata yahay oo qawaacidda shareecada islaamka waxa weye xataa xadiis khilaafsan uu yahay walow nin beenaalihi una sanadkiisaba ku jirin de xadiis wuxuu noqonaya waxa weeye markaas mawduuc waxaa laga yaabaa qofka isagoo aan uba kasbayn xadiis mawduuc axaadiisiisa loo soo dhexgeliyo xataa ruwaadki qaada ayaa waxa weye axaadiis mawduucaada mararka qaarkood waxa weye loo soo dhexgeliyo oo culimada xadiista ay ku tilmaameen in xadiis mawduuca u yahay iyadoo hadda raawigii soo wariyay raawi siqa u yahay laakiin una ku tanabuhin una ku baraarugin waxa weeye si kale ayaa xadiisku markaas uu soo galay waxa weeye mawduuca xadiisku inuu mawduuc yahay waxaa lagu garto waxaa kamid a in qofkii dejiye uu garto iqraaru waadici kii dejiye waxa weye inuu garto sidii waxa weeye nuux ibn abi maryam markii lagu yihi axaadiistan xaggee si keenta ka warramaya fadliga suurad kastaba fadliga ay leedahay suurad kasta fadli gaar u dejiye xadiis marka ubay ibn kacb uu kasoo warin xaggee ka keentaa lagu yihi markaasi waxaan arkay dadkoo ku mashquulay waxa weeye maqaasidii waxa weye ibn isxaaq iyo sikigii abu xaniifa markaasaan u dejiyey axaadiistan anigoo waxa weeye markaa ku dhiiri gelinaya qur-aanka akriskiisa isagii baa waxa weye qartay markaas in axaadiistan uu dejiyey kaasaa kamid a waxyaabaha lagu garto waxaa kamid a sidaas oo kale in shay qirashada lamida waxa weeyaan hawigii laga helo ma yatanazalu manzilata iqraari si toosa umuu qiran laakin inuu qirtoo kale ka dhigan sida xadiis buu qof ka sheegay markaasaa lagu goormaad ka maqashay markaasaa wuxuu sheegtay inuu sheekhaa ka maqlay muddo waxa weya sheekhaa dhimashadiisa intuu dhintay waxa weeye ka dambeysay in badan sanadkii waktigii nooca iyo noocaasaan ka maqlay sheekhaasina muddada uu sheeganayo ka hor ayaa waxa weya uu dhintay waa si toosa umuu qiran tahay in waxa weeye markaas xadiisku beenuya laakiin waxa weye wuxuu la mid yahay inuu qirtay waayo qofuna sooma gaadhay markuu yii xadiiska waan ka maqan oo waxa weeye wakti hore dhintay ambubayntuuna isagu dhalanba dhintay waxa weye de inuu xadiiskaasi been yahay ayaa waxa weeye halkaa laga qaadanaya waxaa kamid a waxyaabaha sidaas oo kale lagu garto xadiiska mawduuca qariino laga qaadanaya xaalul waad qofkan dejiye xaaladiisa xaaladda markaa uu kusugnaa qofku markuu xadiidkan dejinayay astaan laga qaadanayo amba daliil laga qaadanayo xadiidkaasi mawduuc yahay sida in waxa weye arrin laga hadlayo o kale suu waxa weye ukala saaro ukala faysilayo xadiidka uu dejiyaba waxa uu tusaareyn alxaafid ibn xajar waxa weeye qiso ma'muur ibnu axmed nin la idhaa ayuu utiirinaya inkastoo waxa weye kutubtiisa meelo kaleo kamidna u tiirinaya kaa sheekiisao la idhaa axmed ibn cabdillahi waxa weeye aljuwaybaari culimo kalena oo fara badan waxay u tiirinayeen axmed ibn cabdillahi aljuwaybaari halka isagu nusada uga tiirinaya ardaygiisa oo ma'muur ibn axmed ah ninkaas axaadiista ayaa waxa wey macruuf ku adeegsintiisa marka waxaa la isku qabsaday xasan albasri abu hureyre miyuu ka maqal mise kamuu maqal fata aimada alxadiiskuna inuu ka maqan ba waxa wey una ka maqal ayay ku sugan yihin saas sanad buu markiiba soo kaxeeyey ana nabiya sala allahu alayhi waalihi wasalam qaal samica alxasan min abi hureyra rasuulkaa inuu yihi xasan abu hureyre ayuu ka maqal de marka arrinkii waxa wey xaaladii markaa taagneyd waxa wey laisku haystay ayuu xadiis u dejiyey uu been yahay marka waa iska cadi saasoo kalena mid kalena waxaa la isku qabsaday maka ma waxaa loo furtay cunwa ma sulxi baa waxa wey lagu furtay ma dagaal baa lagu furtay mise waxa weye heshiis oo masale waxa wey culimadu isku khilaafsan yihin markaasaa wuxuu yihi rasuulka yidhi sala allahu alayhi waalihi wasalam maka waxaa loo furtay cunwa dagaal baa waxa weeye markaas lagu furtay xaaladiisaa laga qaaday inuu xadiiska been uu yahay wax wey markaa uu doonayo inuu arrinkaa uu ku taxliiliyo ama uu kaga jawaabo waxaa ka mid sidaas oo kale qaraa-inta waxyaabaha loo daliishaday ama laga qaadan karo xadiidku inuu mawduuc yahay in xadiidka lafahaantiisa laga qaato xaalulmarwi xadiidka lafahaantiisa in laga qaato inuu waxa wey mawduuc yahay wax kutusayo sida inu noqdo xadiis waxa weeye ka hor imanaya qur-aanka naska qur-aanka ee cad ka hor imanaya amba sunnada waxa weeye saxiixa ka hor imanaya amba ijmaaca waxa wey ka hor imanaya amba caqliga wax caqliga kiisa waxa weeye fayow ka hor imanaya marka xadiis yani qofku soo wariyo markaas qur-aanka kariimka waxa weye khilaafsan oo in la jimciyaan inay suurtagelin amba sunada rasuulka saxiixa sala allahu alayh waali wasalam amba ijmaac qadciga waxa weeye maqduuce la tiraya khilaafsan amba wuxuu sheegay wax waxa weye markaas si toos ah caqliga waxa weye uga hor imanaya oo in la taawiilkana haba yaraatay waxa wey aan aqbalahay awilitaan aan aqbalahay xadiidkaas de waxa wey inuu baatil yahay ayaa laga qaadanaya waayo sheega qawaacidda shareecada islaamka ka hor imanaya aayaadka qur-aanka burinaya amba axaadiista rasuulka sala allahu alayhi waalihi wasalam saxiixa amba ijmaaca qadciga amba si toos oo mucaaradaynaya caqliga waxa weye shay waxa wey rasuulka ka sugnaaday ma noqonayo waayo daliilka waxa weeye saxiixa caqliga sariixa ah waxa wey maceer mar kalaas daliilka saxiixa caqliga fayow ee waxa weye bidca iyo shubha ayna ku jirin er markaa khilaafi maayo bal waxa weye shayga shareecada islaamka ay la imanayso caqligu waxa weye wuu ayidaya oo markaa wuu xoojinaya masaladaana waa masalada sheekh islam raximah allahu tacala kitaabka weyn dee uu ka qoray daru tacaarud alcaqli walnaql amba muwaafaqat waxa weye saxiix almanquul lisariix almacquul markaas kitaabka ibnulqayim aadka u amaanay uu ka qorin laakin caqli kasta maaha waayo caqliga waxa weye bidcadii iyo inxiraafku ku jiro waxaa laga yaaba in waxa weye isagu markaa uu moodo in daliilka sharciga waxa weye caqliga uu ka hor imanayo xaqiiqadiina isagu waxa wey aan ka hor imanayo marka maaha in waxa weye qofku caqliga u yidhaha ayaan iska cuskanaya oo waxa weye xadiiska caqliga ka hor imanaya dabeetana waxa weye ma qaadanayo sida muctazilada iyo dadka waxa weye ku tacasura ay yidhaahaan qaarkood ba waxay dhahan xadiidka hadduu caqliga khilaafana wuxuu noqonaya daciif hadduu caqliga waafaqana saxiix buu noqonaya yani xataa sanadba loo fiirin maayo qaar baa halkaas gaadhay ghazaali waxaweeaa ghazaali kutubta saqaafadii waxyaabaha wax ku qorqora ayaa waxa wey kamid ah abaadiisha ninka yiri waa isaga marka taa laga hadli maayo taa sheekh waxa weeye sidaas uma jeedo marka xadiidkaas dee xadiis baatila ayaa waxa weye u noqonaya asbaabta keentay in ruwaadu ay axaadiista dejiyaan maxaa kamid a cibo kala duduwan baa ku xambaarta inay wadci sameeyaane xadiiska rasuulka ka been abuurtaan qaarkood waxaa ku keenay waxa weeye zandaq waa dad waxa weeye markaas diin laawayaal ah oo inay islaamka fasahaadiyaan oo ay xumeeyaan ayay doonayaan dabeetana axaadiis baatila oo macna faasida xambaarsan bay rasuulka ka been abuuranaya qaarkood baana waxa weye sidaa loo laayey oo waxa weye zandaqada ee waxa weye loo dilay ee rasuulka waxa weye axaadiista baatilkaa ka been abuuranaya sida maxamed ibn saciid almasruuf oo kale waxaa kamid a qaarkood waxyaabaha ku xambaara inay wadciga beenta ay dejiyaan alixtisaab inay akil waxa weye ku ixtisaabayaan oo ilaahi subxaana watacala ugu dhawaanaya oo dawaaif waxa weeye ayaa waxay aaminsan yihiin baalka waxa weye dadka marka daacaadka lagu dhiirigelinayo amba xumaanta marka looga digayo in waxa weye axaadiista ay banaanta in waxa weye la dejiyo rasuulka laga been abuuran karo si dadka waxa weye wanaagana loo jeclaysiyo xumaantana looga digo waxa ugu caansan waxa weeye kuwaas ee niman alkaraamiyat la yidhaah oo ahlulbidac waxa weeye kamid ah maxamed ibnu kiraam ayaa waxa weye iska sheegtaan waxa weye waa ahlutamsiil watashbiih ayay ahaan qisaadka marka la fiirinayo saas imaankana muujiye ayaa waxa way ahay marka waxay aaminsanaayeen in waxa weye markaa rasuulka in laga been wartay banaantay qof mar haddii ay tahay shay waxa weye dadka daacada lagu dhiirigelin xumaantana looga digiyo saasoo kale suufiyada suufiyada waxa weye qaar kamidina iyakuna waxa weye sidaas ayay aaminsan yihin in waxa weye rasuulka laga been abuuran karo iyadoo markaas waxa weeye dadka khayrka iyo wanaagga lagu boori gelinayo xumaantana waxa weye looga digiyo sidii waxa weeye alimaam suyuud alxidis uu ku tilmaamayey washarhum suufiyatun qad wadacuu muctasibiina alajra fima yadacu yani kuwa waxa weye beenta dejiya waxa ugu shar badan buri waxa weye suufiya suufiyadaasoo dejiyey iyagoo waxa weeye sheeganaya inay markaa ku ixtisaabayaan ajar ku doonaya waxay dejiyeen oy leeyihin diintan waxa weye markaa ku difaacayna waana shay de waxa weye baadil waayo shareecada islaamku waxa weye been in waxa weye markaa lagu socodsiiyo amba lagu difaaco amba dadka lagu wacdiyo uma baahno ilahay baa subxaana watacaala dhamaystir waa kaamil axaadiista saxiixa ayaa waxa weye lagaga kaafsoomaya akaadiibta iyo waxa weye beenta markaas hadalkaas ee waxa weye qoladaas ay ku tegeen inay beenta idhaaheen dejinteeda ay banaysteen iyagoo waxa weye taqarub baanu ku doonaya ilahi ba subxaana watacala oon ugu dhawaanayna waa shay kitaabka iyo sunnada iyo jimacaba ay ku khilaafay wax laga aqbalayna waxa weye maaha bal waxa weye xumaantooda iyo safaahadooda ayay kutusaysa culamaduna kuwa dadka ugu shar badan weye xataa kuwa zanaadiqada ayaa kaga shar badan wayakuna zanaadiqadii waa dad dee waxa weye ahlukufr iyo ilxaada oo xumaantooda waxa weye waa la garanaya laakin kuwan salaax iyo wanaag ayaa ka muuqda iyo cibaado dadka waxa weye ku darsamaya oo waxay sheegayaan waxa weye ka qaadanaya marka xaggaas marka laga fiiriyo iyakaa ka shar badan waxa weye xataa kuwa kufaarta ah ee gaalada ah iyo kuwa kuwana xataa masluunayay dhinacaas dararka iyo dhibaatada ayaa waxa weye laga siiyey waxaa dhici karta qof muslima inuu islaamku waxa weye kaga shar badnaado gaalada inuu kaga shar badnaado kaga dhib badnaado ayaa dhici karta waayo gaalka imanka si uu kasoo waxa weye dee islaamka waxa weye wax uga sheegaya ambaba rasuulka ka beer abuuranaya dee waa la garanaya gaalnimadiisa iyo waxa weye cadaawadda islaamka u hayo ayaa waxa weye markaas waa wax laga filan karo laakin qof waxa weye muslim ah oo waxa weye cibaado ay ka muuqato salaaxu ka muuqdo oo haddana waxa weye rasuulka ka beer abuuranaya sala allahu alayhi waalihi wasalam dee waa arrin halisteeda leh oo dadkii waxa weye ku dhex faafaya oo si fudud waxa weye uga qaadanaya sidaasay culimadeen iyakaa ugu shar badan kuwa wadaacinta wax dejiya qaarkood waxaa ku xambaara dejinta axaadiista ay dejinayaan waxa weye atazalluf ilaa alxukaam iyagoo xukaamta waxa weye ugu dhawaanay badanaa wakti kastaba waxa weye dadka xukunka markaa haya ma waayaan dad waxa weye abaadiishooda iyo munkaraadka waxa weye ku sugan yihiin u socodsiiya walihada ayaa waxa waktiyada qaarkood waxaa jiri jiray qaar waxyaaba aaminsan yihiin axaadiis baatil ah oo waxa weeye waafaqaysa waxa weeye mabdooda iyo waxa ay marka aaminsan yihiin u dejiya ayaa waxa weye la heli jiray iyagoo markaa ugu dhawaanayo dee maslaxad iyo adduunye iyo waxa waxa weye ka duwnay markaasaa si toosan waxa weeye waxyaaba beena rasuulka igu been abuuranay waxaan u tusaaleynayay sheekh raximahullah nin waxa weye la idhaaho xafs ibnu la yidhaaho waxa weeye qiyaas ibn ibrahim ayaa wuxuu usoo galay alkhaliifat almahdi markaasaa wuxuu arkay isagoo xamaam ku ciyaaraya buu saa wuxuu akriyay xadiis uu leeyahay sanadkuu soo kaxeeye laa sabqa tartar ma jiro ilaa fi naslin waxa weye nasli mooyaane yani waxa weeye sahmiga caaridinka nasli la odhanaya aw kufin amba waxa weeye fardo aw kufin waxa weye waa geel waxa weye magaraysa fajaasushiisa weyn ayaa kuflaya aw xaafirin amba waxa weeye fardaha waxaan ku dhahay boqolkiisana hoose ayaa sana xaafir la faraskaa la odhan jeeda annasl waa qamiga ayuu uga socdaa karitaanka alkufna waxa weye waa kisaas ilig oo waxa weye waa geela aw xaafirna waxa weye waa fardaha marka xadiidku intaasuu ha xadiiska saxeixa inaan ciwad iyo lacag lagu kala qaadan karin waxa weeye saddexdaas shay waxaan ahayn nafligoo kamiga dhugtanka ah iyo waxa weye lagu beritamo markaa geela amba fardaha intaa waxaa kasoo haray qabaar buu noqonaya se jamaahiiru ahlilcilmi raxmatullahi caleyh kufriga in labada dhinac lacag laga qaado wey labada dhinacba in lacag laga qaado dabeetana markaas kii dheereeya markaas waxa weye lacagtii ka kale u ka qaato u qaato waxaa culimada qaarkood ay heleyshiinayaan saddexdaas shay waxyaabaha sidaas oo kale iyo kuna jihaadka waxyaabahan waa waxyaabaha jihaadka ku kaalmaynaya sidaasaa loo soo reer maslaxa raajixa ayaa ku jirta marka kuwa wixii la jinsiya ayaa culimada qaarkood ay soo reebay sida musaabaqada waxa weeye cilmiga sharciga een waxa weeye lagu samaynayo sheekh usmaan bin taymiya raximahullah iyo culimo kalea soo reeraya laakiin jumhuur culama waxay leeyihin saddexdaa waxaan ahayn in wax lagu kala qaataa lacag waxa weeye labada dhinac laga kala qaadanayo ma banaano qamaarka ama maysidka xaaraanta ayaa waxa weeye noqonaysa marka wuxuu yidhi aw janaaxi amba wax wax leema garanaysaayee baal markaa shimbirkan waxa weye xamaamkan ku ciyaariyo dooriinu soo geliyo oo xadiidka waafaqi aw janaaxin taasa marka waxa weye ku ziyaada markaas ninkii wuu fahmay xaakinka ahaa anaa ku xambaaray waxa weeye beentan dabeetna xamaamkii u guura waa min baabi tamsiil waa ilaa qisada sanadkeeda waxa weeye kalaam baa ku jira laakiin tusaale ahaan ayuun baa waxa weeye u sheegay marka qaar baa si toosa ayay axaadiis beena u dejinayeen oo xaakimka markaas waxa weye ku ayidayaan xumaanta amba waxaweye uu ku sugay inkoo makruuxo adduunya waxyaabaha ka raadinaya xataa marka haddaan kuwaa la helin waxaa la helaya dad waxa weye markaa taxriif u samaynaya oo waxa weye nusuusta sharciga markaas waxa weye abaadiishooda waafajinaya oo odhanaya waxa weeye waxaan aad ku sugantihiin shareecada islaamka ka hor imanayso qaanuun waxa weye daliilka ayaa shareecada islaamka ka hor imaanaya maslaxada adduunyada ee waxa weye ku jirta ilaa yoomina hada waa la helay dad waxa weye xumaanta u qurxinaya culamaa sua markaas waxa weye waa leh marka in laga digtoonaado waxa weye la iska ilaaliya ayay noqonaysa wuxuu yidhi sheekhu raximahullah ayib asbaabtan markaa ka warramaya qaar maxaa ku xambaara altazallus ila alxukaam qaar waxaa ku xambaara altakasub waliltizaam qaar ba ku shaqaysanaya axaadiis intay dadka ku wacdiyaan ayaa marka waxay kaga qaadanaya marka shaqo awgeed baaba waxa weye beenta ay u dejinaysa takasub iyo waxa weye iltizaam qaarkood waxaa ku xambaara alintisaaru lilra'yi walmadhab iyo ka u hiilinaya ugu hiilinaya xadiiska baatilka mawduuca ra'yi amba madhab ilaa xataa madaahibta waxa weye kuwa unasoo sheegtay qulaada ah ee xadgudub ku sameeye tacasubka ay qaarkood dejiyeen ba axaadiista waxa weye mada madhabkooda ay ugu hiilinaya qaar xanafiyada kamid a dejiya axaadiis ay waxa weye alimaam shaafici ku dhaleecaynaya layakunana min ummati waxay layakunana waxay fi ummati rajul yuqaalu lahu maxamed ibnu diid هو أشر على أمتي من إبليس وليكونن فيها رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي وسراج أمتي يعني ننبع أمضى كم نقدر إيه هاي محمد إبليس ليلة أمضى إبليس ليلة شر بلا وحانا كم نقدر وأنا أمضى مثل يا أبو حنيفة أمضى وحوي يفتين عند سراج وحوي يوم هل كاسي وحوي قاركود يعني وحلا يبلا قاركود حتى وقت الشوقة أي الحديث أسوا يعني طرق الجدوم كلها هاي مركز حديث كاسي وحوي واه awood ayuu yeelanayo lagu xujaysan karo qaar baa kamid ilaa hadisa usii xoojiy qaarkood waxaa ku xambaaray waxa weeye dejinta axaadiista ay dejinayaan al-iqraaq wuxuu doonaya wax cusub oon hore loo maqal inuu la yimaado xadiidka caanka ee mashhuurka hadduu sheegay la cod marka waa la wadhayaa culimadooda garanaya xadiisaan hore loo maqal suu keeno ayaa waxa weeye waxaan jirinba ayuu samaynaya sanad buu keenay markaasa xadiis mawduuca waxa weye u saaray amba matni buu keenaya markaasaas waxa weeye sanad saxeixa ayaa matni uuna lahayn u saaray amba matni buu dejinaya yani xadiisa gariiba si uu keeno dadku markaa ay ugu soo jeestaanoo hadalkiisa waxay u maqlaan waxyaabaha kala duwan ayaa waxa weeye ku xambaara wadcinta dejinta ruwaad xadiiska mawduuca xukunkiisu waxa weye doorta waa kabiiratu min alkabaa'ir sida aksar ahli cilmiga ku sugan qofka si uu kasar rasuulka uga beera abuuranaya derbigu kabiiro weyn buu leeyihi culamada qaarkood baa ku tegay inuu ku gaaloobaye waayo taxliim iyo taxriim baa ka dhalinaya bay idhaaheen qofka si uu kasa rasuulka uga been aburta waa gaaloobaya bay idhaaheen culamada qaarkood laakiin jumhuur ulculamaa waxay ku tagsan yihin waxa weye inuuna gaaloobayn ilaa inuu xalaashado mooyaane yani waa dembi kabiire leeyahin hadduu xalaal u arko markaas ku gaaloobay laakiin mujarad inuu rasuulka ka been aburto waxa weye ku gaaloobi maayo ayuu in la soo wariyo xadiidka mawduuca inuu xaaraan yahay culimadu isku ijmacsan waayo rasuulku wuxuu qofkii iga soo wariyay man rawaa canii xadiisan yara anahu kadib fahuwa axad alkaadibiin aw alkaadibayn qofka iga soo wariya xadiiska uma malaynayo been inuu yahay kuwa beenta sheega amba labada beenta sheega midkoodi weyi labada beenta sheega waa kii dejiyey kii faafiyey xadiiskaas marka inuu xaaraan yahay tilmaamayo wax been ah qofku uu malaynayo iska dhafati ogyahay inuu soo wariyo inay xaaraanta laga qaadanayo ijmaaca culimmadu inuu ku guntan yahay ma banaana xadiidka mawduuca in la sheego ilaa in waxa weeye la caddaynayo deennimadiisa deennimadiisa in la caddaynayo mooya haduuna qofku garanahayn ba inuu xadiidka yani wuxuu u deliishanaya mansilada uu leeyahay mawduuc ayaa waxa weeye soo deliishanaya qof yani inuu wixii hadduuna garanahayn isagoo garanayn baa laga yaaba xadiis mawduuca inuu soo deliishayo يعني آد بيت أصلحه يوفر بلد هذا يعني قف وين يكوه الصلاة حديث انتو نوح ويوحد ليشان او روح جيسان انو السبية هاي انو اسمه وين يكوه وحلو له من قف انو رسول صلى الله عليه وآله وسلم انو كتبه يعني انو صد ليشان ندو حوية بنان معه وهي تصلح السبب نقني انو حوية حديث موضوع او بينا وحوية مركوه وكل عو وريه مالين بقى وحوية مسجد مساجد كاملة ولاد وين oo waxa weeye markaas jamacaadka qaarkood hogaamiya wadaadada tabliiqa la idhaa ayaa waxa uu yidhi markaas safka horu ka kacay dabeetana wuxuu yidhi waxaan garanayaa meeshan oo waxa weye markaas dadka safka horu ku jira cumaamad amba madaxooda wadaasuray imakana waxa weye wax cumaamad jirta waxa weye meesha waa waa dee wax la keli kara wiil hadal saas oo kalea markaasa wuxuu yihi rasuulku wuxuu yihi salaad lagu tuk hal salaad lagu tukado maxaan ku lahay bicimaama waxay waxa weye ka fadli badan tahay intaasoo salaadoo biduun imaam lagu tuko wax waxba yaraata ku sugnaada ma jiro baalkaas axaadiis axaadiista waxa weya mawduucaadka xadiiskaasina kamid yahay culimadu aimada ehl xadiiska ay isku waafaqsan yihin mawduucnimada iyo inaan asal iyo asaas waxa wey una lahayn isaguna xukun sharciga markaas in salaada cumaamada waxa wey lagu tukado sunanimadeeda ayuu doonaya inuu udaliishado dadkaas oo dhan ayaa waxa weya ka qaadanaya oo shay xadiis sugan ayaa waxa wey moodayaan in cumaamada in lagu tukado inay fadli salaada kale ay ka fadli badan waayo qofka caamig wuxuu maqa aaminsan yahay waxaas kastoo markaa qof uu sheego wuxuu ku wacdiya inuu saxeix yahay marka qofkaa dembigiisa isaga ayaa waxa waya xambaaranaya waxyaabaha taadiibta ee rasuulka ka sugnay sala allahu alayh waalihi wasalam qofka dadka ku waaniya isagaa wax waya qaadanaya marka aad in iskaga hogsoodo wey waxaa laga yaaba dad badan oo wacdigo niyadooda ay fiican tahay inay haddana mararka sidii wacdigaa u wadaan ay ula garteen axaadiis aan aasaas lahayn ay deliishadaan oo dadkay ku wacdiyaan marka qofku waa inuu iska hogsado intuuna waxa weye marka wax sheegin oo wax sugan uu dadka ku waaniyo oo waxa weeye ku wacdiyo alxadiid almawduuc waaba wax rasuulka laga been abuurtay sidee xadiis loo leeyay inaan xadiisku waaqici rasuulka loo fiiriye min qawlin aw ficlin aw taqriir culimada qaar bay xadiis mawduuca in xadiis lagu sheega maaha oo leeyahay xadiis almawduuc qaarkood waxay me marka leeyahay xadiis almawduuc xadiis waxaa loo jeedaa wax kastoo lagu warramayo la sheegayo mid sugan iyo mid aan sugnayn intaba uu koobay الحديث يعني كل ما يتحدث به وين مركا مد سجن يمدان سجنين بو نقنين لكن يعني الحديث وحا لولا يقفك الدكية شيء كشيء تلا فيرنا لكن حقيقة دي سوحوي حديث ما قال كاتب علمنا كل دارسين حتى هنا الحديث الغرام تلك قاركودنا تلك بيكو عدين أيام أو حكاد أيام وحو حو يا رسول كتب صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الشيخ رحمه الله تعالى والثاني كلبات صواب كلبات اه qofka lagu dacniyo in raawiga lagu in lagu tuusayo been almasruuq waa la odhanaya xadiidka uu soo wariye raawi lagu tuusan yahe been waxaa la odhanaya xadiidkiisa almasruuq boorta beenta lagu tuhmayna waa sheegay amba dad hadalka caadigu beenta ku sheegaa oo lagu yaqaanaa amba xadiidkan uu soo wariyey isagu la gaar noqday waxa weeye shareecada islaamka inuu khilaafsiyo labadaa mid haddii laga helo raawiga mujtahad bulshadii buu noqonaya qof been lagu tuhmay xadiidkiisana waxay dhahen culimadu matruuq baa la odhanaya inkastoo culimadu mutaqadimiinta hore mawduucun bay xukun kala dhig xadiiska qofku uu soo warinayo been lagu joogo mawduucun bay kala xukun dhigaan laakiin waxa weye culamada mutaakhiriinta derajo ka yaro hoosaysata mawduuc ay keenaan marka almatruuq martabada labaad buu noqonay mawduucna ka koowaad buu noqonay matruuqna ka kuxi buu noqonay wasaalisu ka saddexaad sababta saddexaad waxa weeye saawiga lagu dacniyo waxay noqonaysaa sababta saddexaad fuxshu lqalad aw fuxshu qaladu waa qofka qaladkiisu fool xumaada akhtaar fara badan ku dhaca oo qaladkiisu bato almunkaru xadiiskiisa munkar baa uu noqonaya calaa ra'yi ra'yi jamaaco marka la qabto culamada ka mid waka wakada sidaasoo kale waxaa kuula mid a alraabicu sababta afraad walkhaamis iyo ka shanaad iyana xadiiskoodu munkar buu noqonaya sababta afraad waxa weeye aw kaflid yani qofka kafladiisii inuu gacantiisa gabata ta shanaadna waxa weeye aw fis yani faasiknimadiisa marka saddexdaas sababoodba qofku waxa weeye qaladkiisu waxa weeye uu xumaado ee faaxisku alqalad noqda amba kafladiisii waxa weeye muuganaantiisu ay badato amba faasiq noqda ee fisq la yimaada waxaa xadiidkiisa la oranaya munkar almunkar baa la oranaya calaa ra'yin buu sheeku ra'yi marka la tiriyo wey waayo waxay noo soo hormareen munkarka in tacriifkiisu yahay rawiga daciifka xadiidkuu soo wariyo isagoo khilaafsan hawgii maqbuulka maa rawaahu daciif mukhaalifan liman huwa awlaa minhu waa ka xaafid maxamed markuu shaaki kasoo wariyay munkarka saasuu kusoo kala taarifay munkarku waa xadiidkuu soo wariyo nin daciifa isagoo khilaafayo maxay nin maqbuula shaadkuna waa nin maqbuul xadiisku soo waa xadiisku soo warinay raawi maqbuula isagoo khilaafay cid ka weli haddaba culamada qaar baa aan u shardiyayn munkarka mukhaalafada waana ibnu salax ayaa kamid a alimaam alciraaqi ayaa kamid a iyo culamo kaleba waxay leeyihin markaa munkar raawi daciifi xadiisku soo wariye munkar buu noqonaya raawi masaloo kale xifdi qaladkiisu xumaaday amba kafladiisa ay fara badan tahay amba faasiqa yani daciif sababta loo daciifiyey saddexdaa midun ay tahay xadiidku soo wariye munkar baa la ohanaya walmunkaru lfardu bihi kada raawin tacdiiluhu laa yaxmilu tafaruda waa kii bayquriyada lahaa yani munkar waxa la yidhaha xadiidka uu la gaar noqonaya raawi raawi la gaar noqotadiisa ayna u suurtagelin wax la gaar noqon karo yani daciifnimadiisa awgeed uu daciif yahay ayaan wuxuu la gaar noqon kara laga aqbali karo laga ixtimaali karo kaasaa munkar la oranayaa bu mukhaalafadu waxa weeye muusardi sidaasoo kale hadduu khilaafo raawigii daciifka cid ka weleysana munkar bay odhanaya marka munkarkii baa laba dar laba nooc buu yeelanaya raawiga daciifka wuxuu la gaar noqdo waa munkar raawiga daciifkii hadduu khilaafo cid ka weleysana munkar buu noqonaya labadiiba munkar bay ku idlaaqan culamada qaarkood wuxu uhi wataalifka saddexaad almunkaru waa munkar baa la magaciisa la ydhaa calaa ra'yi calaa ra'yin yani ra'yi jamaaca culamada kamida marka la fiiriyo wey waayo sheekh wuxuu ku tilmaamaya munkarka isagu waa kii kuusoo sheegay inuu ku khaas yahay inuu daciifku soo wariyo xadiid isagoo khilaafan lilamaqbuul laakiin ra'yi jamaacada kamid a ayaa noocan munkar u yaqaan walaa mushaaxata fi listilaax dhibina kuma jirto xadiidka munkarkaa kanna waa la idhahaa daciifku waxa weye nin ka wareegsan hadduu khilaafana waa la idhahaa akhbaada ruwaadu ay ku dhacayaan iyo awhaamtoodana munkar waa la idhahaa marka sababta saddexaad iyo taafraad iyo tashanaad isku magac buu sheekh u bixiyo xadiis munkara wey waana waxa weeye fuxshu lgalad iyo algafla iyo alfisq haddii raawga saddexdaas sababood loo daciifiyo qaladkiisoo xumaaday amba kafladiisiiyo mooganaantiisoo badatay amba fisqigiisoo soo daahiro wax faasiknimo keenay uu sameeyey xadiiskiisa waxaa looranaya munkar uma alwahm wahm wahm oo khada ah in iddilaca calayhi wahamku waa sababta lixaadi in udula ale hadii daalacdo raawga lagu daalacdo wahamkiisiiy qaladkii awhaamta uu galay fil qaraa-ini qaraa-ini waxyaaba la xujaysanayo hadii waxa weye loo deliishado wahamkiisa wa jamci duruqi iyo xadiidka duruqdiisa oo la jamciyey falmucallalu waxa weye mucallal baa la odhanaya sababta lixaad waxa weeye waa wahmu raawi raawiga waxa weeye wahmiyey wahmiyeyna waa maxay wuu qaldamay xadiidka soo warintiisu ku qaldan haddaba wahamka raawiga ka dhacaya awhaamna waa la yidhaha jamace in udulica calayh haddii wahamkaasu yahay mid lagu daalacday oo lagu ogaaday bilqaraa-ini qaraa-in waa jamcu qariina yani waxa weeye waa astaamo iyo qaraa-in adilo kala duduwan haddii lagu ogaaday wahamka raawiga ka dhacay wajamci duruq iyo xadiidka in duruqdiisa la jamciyey falmucallal xadiidka mucallal baa la odhanaya xadiidka waxa weeye sababta loo daciifiyey tahay raawigu inuu ku wahmiyey waxaa la yidhaha magaciisa almucallal mucallalkuna waa maxay waa xadiidku ku sugan yahay dacfi qarsoon oo saxada xadiidku waxyeelaya xadiis dusha ka fayow ayaa waxa weye markii la baaray ee aada loo dabagalay waxaa la ogaaday inuu ku jiro dacfi qarsoon oo saxada xadiidku waxyeelaya xadiidkaasaa waxaa loonaya almucallal mucallal sababta loo daciifiyey waa maxay raawiga soo wahmi soo warinaya ku wahmiyey ku qaldamay amba sanadka ha kaga qaldamo amba matniga ha kaga qaldamo maxaa lagu ogaadaa wahaamta ruwaadda ay ku dhacayaan waayo wahamku khaas kuma ahan ruwaadda ducafada ah ruwaadii siqaada ahaa ee axaadiistoodu saxiixa wax weya uu noqonayo ayaa wahamku xataa uu ka dhici karaa waxaa lagu ogaadaa wax weeye qaraa-in iyo adilo kala duwan in la shardiyo oo laysu keeno qaraa-intaasoo ay kamid tahay in raawigan uu ruwaadda siqaada u khilaafayo ay kamid tahay in raawiga xadiiska uu la gaar noqonayo dariiqa lagu ogaanaya wa jamci duruq waa in xadiidka duruqiisa la jamciyo marka xadiidka asaaniintiisa kala duwan la jamciyo ayaa waxaa kasoo baxaya dee rawaada kuwa isku waafaqaya kuwa isku khilaafaya qaladku waxa weye meesha uu ka yimi walihada cali madini waa ti laga soo weli jirin albaabu idaa lam tujmac duruquhu lam yatabayin khadaw baabka haddaan duruqdiisa la jamcin qaladkiisa waxa weye ma caddaada buyi xadiidka haddaan asaaniintiisa la jamcin qaladkiisa ma caddaada buyi laakin marka asaaniinta xadiidku la jamciyo duruqdiisa waxa weeye laysku soo ururiyo markaasa waxa weya ruwaadu waxa weya siday isku khilaafeen qofka xadiiska waxa wey magaranaysaa la gaar noqday ka ruwaadda siqaada khilaafaya xagga loo badan yihi siday u kala xilki badan yihin waxyaabahaasa laisku egeegay marka laisku oga egeegana waxaa kasoo baxaya xadiiska qofkii ku wahmee ku qaldanay marka xadiiska waxaa loodhanaya qaladkuu galay waa xadiis mucallala mucallala waa xadiis daahirkiisa aad moodo inuu saxiix yahay laakin qalad qarsoon oo saxada xadiiska waxyeelayaana uu ku dhacay ma fihi cilaة khafiyaة qaadicat buyi in اطulica calayhi bilqaraa-in qaraa-intaas amba askaantaas waa maxay waa inuu raawigu xadiiska waxa wey ruwaada siqaada uu ku khilaafay ruwaadii siqaada xadiiskii qaad bay usoo warinayaan isaguna waxa weye si kale usoo warinaya waxay ka dhigayaan mawquuf isaguna marfuuc buu ka dhigaya wuxuu ka dhigaya waxa weeye xadiis munqadica isna sanadkiisii mutasil buu ka dhigaya nin daciifay sanadkii ku magacaabaya isna nin siqaa buu magacaabaya wahaakada waxyaabaa sidaa lamidka ah ayay isku khilaafaya cilladu sanadka iya waxa wey ku fara badantay matnigana waxa wey waa ay gasha marka xadiidkaas ayaa waxaa la odhanaya waa xadiis waxa weeye waxaa la rajaxaya ruwaadda siday u xigsi badan yihiin si ay u tiro badan yihin baa la rajaxaya xadiiskiisuna mucallal buu noqonaya waa xadiis raawigii soo warinaya uu ku wahmiyo oo ku qaldamo macnuu noqonaya inidula caleyh hadii raawiga lagu daalacdo bilqaraa-ini astaan hadii waxa wey qaladkiisa lagu daalacni wahmigiisa wa jamci duruq iyo duruqda xadiiska in la jamciyo falmucallalu xadiiska mucallal baa la ydhaha mucallal waa la ydhaha macluulna waa la ydhaha mucallunna waa la ydhaha almucallu iyadaana ugu fiican almucallu ayaa ugu qiyaasan acalla ayaa laga keena xadiisku wixii almucallal iyo almacluulna culamada hadalkooda waa u dhacay inkastoo culamada qaarkood luuqaana yidhi ma fiicna laakin hadalku waxa weeye culamada waa u dhacay xadiidka laakin almucallu ayaa ugu fasaxsan oo ugu saxsan mucallal iyo almacluul ee labadaana waxa weye culamadu iyana waxa weye waa u isticmaalay garashadaa la garanaya axaadiista cilladu ay gashay waa culumta xadiidka waxa weeye ta ugu markaas fiican waana waxa weya ta ugu qarsoonida badan waayo axaadiista dacfiga daahirka ee ku jira de waa la wada garan karaa laakin akhbaarda khasiga ee qarsoon ee axaadiis daahirka sanadkeeduna saxiix uu yahay gelaysa waa waxa wey waa ta ugu qarsoon ee markaa ugu muhiimsanna garashadiisa walihada garashada la garanay in xadiidka cilla ay ku jirtaan ba xadiid macluul ay yihiin ma aha shay culimadoo dhan wada ay wada wadaagaan aymo gaaro waxa weeye cilmi iyo macrifiya aqoon gaaro u leh ayaa waxa weye ma garanaysaa ay garashadiisa la gaar walihada wuxuu leeyahay alxaafid waa min aqmad anwaaci culuumi xadiid waa daqi anwaacda culuum xadiidka ka ugu qarsoonida badan ayaa muca cilmiga mucallalku kamid yahay xadiidka cilladay ku jirto walaa yaquumu bihi ila man razaqahu llahu tacala fahman saaqiba wuxun baa ku kici kara oo la iman kara qofka ilahay fahm xeelle waxa wey ku arsaaqay wa xifdan waasica iyo xifdi ballaaran wa macrifatan taamatan bimaraatib ruwaad iyo macrifo dhamaystiran maraatibta ruwaada kala garanaya ilan ikhtilaaf ruwaadi baa taaniintii isu khilaafay si u kala rajaxo oo mid kasta meeshiisa u dejiyo wa malakatan qawiya iyo hanti iyo malako weyn awood leh oo bil asaaniidi uu leeyahay walmutuun aqoon waxa wey uu leeyahay asaaliid iyo mutun walihada lam yatakalam fi ila alqaliil min ahli hada shan in yar oo culamada shaniga kamid a ayuunbaa ka hadlay culamadu kamay wada hadlay sida cali bn madini axmed bn xambal albukaari yacquub bn shayba abi xaatim waa abu zurca daaraqudni iyo waxa weye culimo kale oo markaas kuwaa la mid bal waxaa dhici karta mararka qaarkood imaamkii xadiidka cileeyey ee tilmaamay xadiidkan inuu qalad yahay xadiis khada u yaho macluul ah in isaga lafahantiisa waxa weeye una mararka qaarkood u cadaanba wejiga qaladka xadiidka uu kaga jiro amba shay sidaa usii xoog weyn waxa wey lagu qanci karo una waxa una sheegi waqad taksuru cibaaratu lmucallili can iqaamati alxujjati cala dacwaahu inay ka gaabataa laga yaabaa imaamkii xadiidka cileeyey hadalkiisa inuu ka gaabto inuu xujada ku oogo oo ku joojiyo waxa wey waxaan uu sheegto xadiidka inay qalad iyo xadiis mucallil u yahay qarsoonida wey an cilmigan qarsooni awgeed ayaa imaamkii cileeye lafahaantiisa laga yaaba inuu kari ka owaado amba inuu waxa weeye daliil cad uu keeno xadiiskan qaladkan iyo cilladan waxa weye ku jira khasaara ku jira waxa weye awgeed ولهذا يا عبد الرحمن المهدي رحمه الله وحده معرفتنا لهذا العلم يعني كهان garashada waxa weye cilmigan cilalkaanu garanayna buu yidhi nooca ma waxaad moodaa wuu leeyahay yani qofka caamiyaan garanayn shay sidii kahaanada oo kalea inay waxa weye ka dhiganta amba ilhaam oo kale waxa weye inay wuxuu ihi kasayratiyi fii naqdi dinaari wadaraahim waxay lamid la mid tahay sida ninka waxa weye markaa wax sarifaya uu kala saandhaynayo dinaarkii waxa weye dirham yani dinaarka dahabka iyo dirhamka waxay sidada u kala garanay kiisa saxda ah iyo ka maqsuuska ah ee waxa weye markaa fojariga yani waxaa loo keenayaa laba waxa weye lacagyo oo markaa isku mid ah oo isku eeg markaasaa kana wuu tuuraya kana wuu qaadinaya kana waa mid saxa buu leeyahay kana waa mid wax foojira waxbaa ku jira waad garanaysaan saas oo kale marka mesan oo kale yani lacagta mesan oo kale doolarka oo kalea wu iska eegtay tan lasoo sameeyey iyo tan kale qof ma garanaysaaye aqoon ule mooya qofkan ma kala saari sidaas oo kale aimada ehl xadiidkuna axaadiista waxa weye cilladii ay ku jirta akhbaadu ay ku jirtay aan saxda ahayn iyo axaadiista waxa weeye markaas saxiixa ay u kala saaraya oo waxa weye u kala garanaya daahirka sanadka oo qura ma fiirinaya daahirka sanadka oo qura ma fiirinaya waxay fiirinayaan xataa hadalkan hadalka rasuulka sala allahu alayhi waalihi wasalam ma shabaha waxay magaranaysaa mise ma shabaha waxay garanayaan raawigan xadiidka soo warinay axaadiistiisao dhan bay qaybsiin marka axaadiistiisa xadiidkan kamid marka lasoo dhexgeliyo qofku ka soo wariyo waxaa dhanaya xadiidkan waxa weya ma aha xadiistiise la noqo bal waxaa dhacday in culimmada qaarkood oo intay majlis raawiintu majlis ka yimi sheekh xadiis uu kasoo maqlay imaam kale uu la soo maray oo dabeetana markuu lasoo maray xadiis uu kasoo maqla uu sheegay oo dabeetana uu ku yihi xadiiskaasi xadiistiisa kama mid aha haddana uu yihi haddaan soo maqlay saad uleeda xadiistiisa kama mid aha sheekhi waan hadda kasoo maqlay dib buu sheekha ugula noqday markii dib ula ula noqdu leeyahay sheekh hebel baa imaamkaasaa sidaa xadiiskan axaadiistaadi kama mid sheekhi baa baaro usuushiisii dib ugu noqday wuxuu ogaaday inuu xadiiskan usuushiisaba ku jiro sulilaa jaza allahu alwaraaqina cani khayr ilaahay yani khayr ma igama abaalmariyo yani kuwa waxaweye markaa waraaqiinta waa qaar waxawey waxa weeye waxay sameeyeen axaadiistan axaadiistii muxadidka midan usoo dhexgelinayay ay iyagoo waxaweye ku qalday markaa sheekh kadib markuu usuushiisa ogaado wuxuu ogaaday in xadiiskan axaadiistiisuna kamid ahay laakin xadiis axaadiistiisii waraaqiinta ay usoo dhexgeliyeen inuu yihi sheekiiba xadiiskiisi marka uga cilmi badanyay cid kalena iskaga dhac walihada waxa weye marka aimada aimat lcilal markay xadiidka cileeyaan waxay makaranaysa ay ku tilmaamaan xadiis baatil inuu yahay xadiis munkar uu yahay mar hadday sidaa isku waafaqaan waxa waxay makaranaysaa cidda ka dambaysa looga baahanya inay uhogaansamaan oo sidaa waxa weya uraacaan waxaa laga yaaba dadka qaarkood inuu markaa xadiiska daahirka sanadkiisa iska fiiriyaa la yidhaha shantii shardiba waa laga helay markaas leebu imaan kara xadiiskami waa baatil amba waa munkar yani sidaa ma aha iyaku waxa way cilmi dheeraad iyo fahn ilaahi subxaana watacala uu siiyey ayay fiirinaya daahiru sanad oo qura ma fiirinayaan adigu aad fiirinaysa taasoo qura wax weye ma eegaya marka mar hadday isku waafaqaan inay isku khilaafin in waxa weye axaadiista cileeyaan loo hogaansamo waxay magaranaysaa sidaa loo raaco ayaa waxa weye loo baahan yahay maaha waxay magaranaysaa qofku inuu iska baadbaado isagu oo marka u ihaha maxaa imaamkan xadiiskan waxa weye ku ciliyey oo dabeetana qawaaciddii culimadii hadalkooda lagala soo bixiyo ku ay dejiyeen dib iyo kii waxay magaranaysaa xukun uga dhigo oo waxa weye ugu maamulo halkaasi maanta nagu fogeysa wallahu subxaana watacaala aclam